bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa bishaar daahir bishaar al asad gelmudug khilaafka ka dhex jira horta wax lagu farxa ma ahan oo waa waxaan khilaafku waa sababulhalaag markii horeba gelmudugna waxaan aaminsanahay inaysan sharci ahayn oo sharci darro ahayd wax kastoo sharci darraana wuu burburaa oo aan sharciga waafaqsanayn marka waa caloolo shaqaystayaal kooxda galmudug madaxda u ah khilaafka sababna waxaa u ah axmed ducaali geeli laxaaf oo burburiyey galmudugtii horeo sharciga ahayd una galay urur xal waxaa isdhihi karaa lixda bilood iyo toddobada bilood oo u hartay in xaaf aqbalo heshiiskii sidiisii in lagu oofuliyo in lixdan iyo shantii xildhibaan oo sufa la siiyey ay keensadaan in xarunta baarlamaanka galmudug ay noqoto in beelaha loo cadaalad sameeyo in dowladda oo galmudug u shaqaynaysa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruu wareegay galmudug ay yihiin aan la mucaaradin inaan horumarka galmudug oo dowladdu waddo oo dhismaha dekedda iyo laamiyada aan laga hortegin inaan loo shaqayn dad dana gaara loo horrabaa galmudug iyo mashaariicdeeda inay burburiyaan
bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cawle cali cabdulaahi khilaafka galmudug ka dhex taagan waxaan u arkaa anugu inaysan waxqabasho aysan kasoo socon haddeer iyo mar ka dambaysaba ay ciyaaro ka socoto ay isku diidan yihiin labada xildhibaanoo qaarna fadhiyo dhusamareeb qaarna fadhiyo cadaado ay isku diidan yihiin habba qolaba xilka ka qaadaysa kii mas-uul ah marka waxaan u arkaa ciyaar waxaan baaq u dirayaa dowladda iyo mas-uulada waxaan baaq u dirayaa in waxyaalaha hadda socda laga tanasulo oo lasku soo noqdo oo dalka wax loo qabto shacabku waa kuwo mar waliba dhegtu ay u taagan tahay oo isbedelada aadka u kala duwan ee hadda imaanaya ay aad ula fajacsan yihiin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waan istaax axmed xasan ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada caabudwaaq madaxweyneyaal badan baa soo maray horta xaaf mid ka xunoo soo maray maba jiraba gebigiisaba waayo ii sheeg hadda waxaa la yidhi xaaf waa la tuuray waxay dhaheen guddoomiye ku-xigeenkii waa la tuuray guddoomiye baarlamaanka waa la tuuray dee aan in ray ahaantayda horta waxaa ma qabaa galmudug mid ii sheeg waa ka soo reen weyde wax allaale waxa la tuuray bay inagu soo noqon hadda iyo dar alle kuwo cusub hala doorto baaq waxaan dowladda federaalka u jeedinayaa dhammaan maamul goboleedyadoo dhan inay ka taqalusaanba galmudugna gebigeedaba yaysan nagu soo celin xaafiya wax la midaba raxmaan raxiim anoo magacaygu farxaan sheene yuusuf yahay haddii hadda aragtadeedaan ka dhiibtay khilaafka galmudug waa dibidhac sagaashan kowgii oo kala ah iyadoo burbur iyo qaabdarro iyo qabiilaysi iyo ay tagi doonto sad kale bursi iyo dadkii oo qofo qofka kale uu si qaab daran ola dhaqmi doono marka waxaan ka digaynaa ama ka hadlaynaa in khilaafkaas meeshiisoo lagu xaliyo si odaynima lagu xaliyo si mas-uulnima lagu xaliyo meeshu ma ahan meel gologelin laga dhigo waa si qaab nidaam dowladeed loo dhaqmo hebel baan riday hebel baan ana ka daba riday hebel baan hebel riday in waxaas laga tanasulo waliba waxaan leeyahay nimanka culummada oo hadda dhuusamareeb jooga ayakaa ehelkii diinta ahaahe waa inay xaliyaan khilaafkaas ayagu si diini ahaan ama islaamnimo ah ama walaalnimo ah sonkaynimo ah ay ku xaliyaan aynay ku xalin hebel hebel ka dababedel sidaasaan u aragtayda leeyahay baaqiga waxaan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee reer galmudug khilaafkaas inay ka qayb qaataan oo dadka wada degan oo walaalaha midba midka kale walaalo uu u yahay ee aan loo dhigin dadkii inuu colaad iyo xumaan iyo qabiil wixii laga dhigo anu waxaan baaqiyga u dirayaa dadweynaha soomaaliyeed oo reer galmudug khilaafkooda inay si wada hoose gacmo gel jira hoos oo wada dhaqaan hoos loo